madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka qayb galay markaasi guddoomiyeyna shir duceed muhiim ah oo ku saabsanaa iskaashiga dhaqaalaha buluugga ee soomaaliya iyo shiinaha intii lagu guda jiray shirweynaha shiinaha iyo afrika ee ka dhacay binjing halkaas oo hogaamiyeyaasha iyo wakiilada dalalka afrika iyo shiinaha ay ugu wada hadleen xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo istaraatiijiyadaha horumarineed ee afrika iyo shiinaha wasiirka kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga xukuumadda soomaaliya mudane axmed xasan aadan ayaa kaalin muhiim ah waxauu ka qaatay shirka isaga oo soo bandhigay sida soomaaliya ay ugu heelan tahay horumarinta dhaqaalaha buluugga iyo weliba baahiyaha dalka ee ku aadan casriyeynta kaabayaasha kalluumaysiga shirduceedkan waxaa ka qayb galay danayayaal muhiim ah wuxuuna ujeedadiisu ay ahayd in la xoojiyo iskaashiga soomaaliya iyo shiinaha gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha buluugga iyada oo mudnaan la siinayo isticmaalka waara ee khayraadka badaha si looga gaaro markaasi koror dhaqaale wadahadalka ayaa sidoo kale waxa uu taabtay maalgashiga suurtagalka ah ee shiinaha ee kaabayaasha badda ee soomaaliya sida dhismaha dekadaha casriga ah iyo xarumaha farsamaynta kuwaas oo muhiim u ah kobcinta warshadaha kalluumaysiga dalka labada dhinac ayaa sidoo kalena waxa ay ka wada hadleen barnaamijyada cilmibaarista wadajirka ah si loo fahmo oo loo ilaaliyo nidaamka deegaanka badda dowladda shiinaha ayaa waxa ay muujisay ahmiyadda ay u leedahay in ay taageerto soomaaliya iyada oo loo marayo kanaalo kala duwan oo ay markaasi ku jiraan caawinaada dhaqaale khibradda farsamo iyo weliba barnaamijyo awood dhisid taageeradan markaasi ayaana kaalin weyn waxay ka qaadan kartaa sidii soomaaliya ay u gaari lahaydba yoolalka horumarineed iyo sidii loo xoojin lahaa horumarinta dhinaca kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee dalkeenna shirduceedkan waxa uu ahaa markaasi madal loogu talagalay xoojinta xiriirka labada dhinac ee soomaaliya iyo shiinaha iyada oo markaasina la dhiirigelinayo iskaashiga labada dowladood si loo horumariyo koritaanka dhaqaale ee waara